dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna oo aad xiliyadan oo kale hawada inaga dhegeysan jirteen anigoo ah cabdi maxamed waxaan idin leeyahay dhegeysi suuban waxaad barnaamijyadeen maanta ku maaqli doontaan heesa iyo waxbarasho caafimaad iyo nolosha qoyska haddii aad qabto wax su'aalaha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly at yahu dt com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly at yahu dt com barnaamijyadeena maanta waa naga intaas waxaan idin leenahay dhegeysi wacan iyo nabadgelyo
dhegaystayaal waxaanu weli xagga nagala socotaan muxuu ahayn wax ku saabsan maandooriyaha iyo weliba qabatinka waxyaabaha maandooriyaha ah markaan ka soo hadlayey muxuu ahayn mowduucaygii hore ee ku saabsanaa xagga qabatinka maandooriyaha wuxuu ahaa tusaale kooban aan ka soo qaadanayey muxuu ahayn xagga sida qaxwaha iyo sigaarka loo cababa taasoo ay tahay mid ka mid ah tusaalooyinka lagu garan karo qabatinka xagga maandooriyaha haddaba waxaad la socotaan in maandooriyuhu uu kala adag yahay uu markaasi kala heer sareeyo maandooriyuhu muxuu ahayn xataa wuxuu noqon karaa sidaan horey kugu soo sheegayba adigoo sigaarka xadkiisa muxuu ahayn dhaafiya iyo weliba cabitaanka xagga qaxwaha marka waxaad garataan in maandooriyaha muxuu ahayn heerkiisu aada u sareeyo oo uu ka mid yahay sida maandooriyaha marjuwaanaha la yidhaahdo iyo kokeynka iyo weliba waxa aad ka garan kartaan muxuu ahayn heroonka kuwaasoo ah kuwa uu qofku inta badan xagga maskaxda aada iyo aad muxuu ahayn u qabatima islamarkaasinu maskaxda u barato way adag tahay maandooriyaasha noocaas oo kale ah inuu qofku iska daayo islamarkaasna uu ka falxasho waayo waxaay si fiican u raacdaa xagga dhiigga qofku waxay mar walba ku jirtaa dhiiggiisa islamarkaasna marka uu qofku heer xun gaaro waxaa laga yaabaa in qofku uu ku badbaadi karo oo keliya in dhiigga oo dhan laga miro islamarkaasna lagu shubo dhiig kale taasoo la yidhaahdo blood purification oo ah isagoo xagga tuubooyin ka qaadanaya dhinaca wadnaha islamarkaasna dhinaca kale muxuu ahay dhiigga kale oga sii baxayo taasoo ay keento sifeyn xagga muxuu ahay dhiigga ah inta badan dadka qaar way u dhintaan muxuu ahay isticmaalka maandooriyaha malaayiin qofa ayaa u dhintaa muxuu ahay isticmaalka maandooriyaha sida kokeynka iyo muxuu ahay marjuwaanaha iyo horeynka taasoo qofka uu ka daciifo xagga maskaxda islamarkaasna marka dambe ay keento inay qofku qarxaan xididada muxuu ahay dhiigga raaca sida altalariyada iyo heniska taasoo markuu qofku ku dhaco waxaa keeni karta in qofku markaasi heerka dhiiggiisa inuu kor u kaco amaba qofku markaasi xataa heerka dhiiggiisu hoos u dhaco labadaas waxyaaba ayaa inta badan keenta dhimashada deg dega ah ay keento muxuu ahayn isticmaalka maandooriyaha noocyadaas heerka sare aan idiin soo sheegay marka walaalayaal waxaad la socotaan in shay walba marka la dhaafiyo xadkiisa u noqdo waxyaabo uu qofku ku dhibaatoodo ama ay ku noqoto dhibaato marka waxaa xataa tusaale usoo qaadanaan waxyaabaha yaryar ee uu qofku isticmaali karo sida daawooyinka caadiga ah ee lagu daaweeyo dadka ee ay dhakhaatiirtu soo qoraan marka uu qofku uu xadkiisa dhaafiyo sidaan horeydkuugu soo sheegay taasi laftarkeedu waxay keentaa in markaasi ay qofku u keento muxuu ahay inuu sofistigation ku dhaco amaba inuu xagga xiyaadada dhiigu wax ka gaaraan marka looma baahnaa isticmaalka waxyaabaha maandooriyaha ah waxaad la socotaan in diimaha oo dhan ay ka soo horjeedaan isticmaalka een muxuu ahayn maandooriyaha waayo maandooriyuhu ilaah ma jecla ilaah ma doonayo qofku inuu maskaxdkiisa caadiga ah wax ka bedelo marka qofka uu isticmaalayo maandooriyaha waxa uu markiiba isku dayayaa inuu maskaxdiisa u geysto dhibaato ama maskaxdiisa uu wax ka bedelo maskaxda ama dareenka gaarka oo ilaahayna siiyey oo ah mid aada iyo aada u qiimo sareeya waa inay noqotaa mid aynu aada u xushmeyno islamarkaasna aynu u isticmaalno dareenkeenna sida ugu habboon uu ilaahay u doonayo ma wanaagsanaa inaanu dareenkeenna doorino islamarkaasna ammaankeena aynu doorino oo aynu ka dhigno mid si saxaan ahayn ama shaqadiisu aada u hooseyso maxay tahay waxa uu qofku ka raadsho haddaba maandooriyaha maandooriyaha inta badan dadku waxay ka raadiyaan muxuu ahayn raaxo deganaan iyo waxyaabo kale laakiin taasi waa qalad taasi waa fikrad aada iyo aada u liidata oo aanan loo baahnayn
aaga adahana uga
haddaba aanu aragno tibida qaybaheeda kala duwan ay kala geli karto ama qaybaha xubnaha jirka ay raad ku yeelan karto kelida iyo kaadaheysta markii la dhaho bladher kelidu waa meesha keliya qofka biniaadamku uu isticmaalo mataqaana in uu ka kaadiyo ama wax alla waxay qashin saar ahaa oo jirkiisa ka bixi lahaaba meesha ay ka bixi lahayd marka waxaa loo baahan yaha qofka biniaadamku in mar alla markii keliyihiisa uu ku arko in mataqaanaa ay xanuunayaan kaadidu ay gubayso mataqaanaa keliya ay bararayaan kaadida ay dhibayso in uu la xiriiro daktarka maxaa yeele cudurkaniti keliyaha iyo qanjarada intaba wax waa yeeli karaya cudurkan sidaan sheegnay tibida kelida ku dhacdo waa cudur aad iyo aad u xanuun far badan kaadidii ayaa ku gubanayso keliyihii ayaa ku bararayo mataqaanaa mar qarkood kaadada ayaa waxaa lagu arkaya dhiig marka cudurkaniti sideedaba wuxuu keenayaa inuu dhiiga hoos u dhaco oo mataqaanaa sokorta naftigeedu ay mataqaanaa ay aada iyo aada usoo kacdo marka waxaa loo baahan yahay qofka biniaadanku marka keliyaha bararan kaadidii ay dhibto ama kaadidii dhiig uu ka arko meesha ugu horeeyo uu tegayo waa daktar wixii waa la baraya maxaa keenay kaadidan dhiigeeda marka cudurkan waxaa lagu arkaya dadka badan badanaaba waa ay fuuqbaxayaan oo waxaa ka dhumayo xubno badan oo brotiin ahaa ama mirinal ahaa oo jirkooda ku jiray ayaa kaadidu ku fakanaysaa maxaa yeele meeshii waxaa dhacayo xubintii jirka ee kaadida fiildareynaysay ayaa naftigeedu kala bax ku dhacaya in maadooyin fara badan meesha ay ku dhumaan mar qarkoto kaadidii iyo wixii ayaa qofka biniaadanku ku ceshamayo oo jirka wuxuu dareemayaa bukaan aad iyo aad u tiro badan marka waxaa loo baahan yaha qofka biniaadanku alaaba qandhada markay badato labalaba ay qabato matag ay qabato kaadidii ay gubto oo mataqaanaa fuuqbaxa noocaasiti uu ku arko jirkiisa badanaa dhakhaatiirtu waxay dareemayaan in kelidii ama buro ku taalo ama t b kiisa oo mataqaana infection xun uu ku yeelo marka qaarkood kaadada dhexdeeda naftigeeda ayaa waxaa lagu arkaya malax marka dhiiggaas iyo malaxdaasi waxaa cad in kelidii ay bukootay oo aad aad meesha dhib ka soo gaaray marka sida badanaaba loo baahan yahay in qofka biniaadanku uu la socdo xaalka jirka jirka dhibaya marka kaadidii ay sidaa noqoto ku gubto ma aad kaadin karaysid maxaa yeele infecshinku waxay dilaacinayaan oo ay burburinayaan ama nabar ay ku sameynayaan unugyadaadii keliyaha iyo marankii keliyaha marka infecshinku keliyaha ku dhaco tuubooyinka keliyaha ayuu ku dhacaya kaadahaystu ku dhacaya ka bacdi mataqaana wuxuu usoo gudbi karaa xiniinta usoo gudbi karaya gudkii qofka ragga ayuu usoo gudbi karaya makaankii naagta ayuu usoo gudbi karaya intaba qofka bini aadminku marka function kusii baabaya markaasa waxaaba dhici karaysaaba kaadidii wax walba oo aad kaadin lahayd in meesha mataqaana ay ku dhown kaadida haddii kugu noqotona qofka bini aadanka jirkiisii waa isbedelayaa oo dhiigaasiti dhig qarax ayaa dhaca dhex qaraxa marku dhacni qandhadii ayaa badanayso oo matag ayaa dadka qabanayo oo sumoobeysa marka aalaana waxaa laga yaaba koomabeyna geshid marka waxaa loo baahan yahay cudurka marka nooca keliyahasitu uu kugu dhaco in goobta aad timaadid mataqaanaa daktarka daktarkii baris ayuu sameynayaa oo wuxuu sameynayaa in raajo la saaro exray la saaro ama in mataqaana kaadidii dhacankeeda la qaado marka kaadidii dhacankeeda la qaadana waxaa la saarayaa testi badanaa dadka qandhadooda waxay gaartaa soddon iyo sagaal ilaa iyo afartan ayay gaartaa fuuqbax ayaa badanaa lagu arkaa oo harad baa qabanaya qofka biniaadamkii carabkii iyo afka ayaa qalalaya iyo cunihii ayaa xanuunaya marka waxaa loo baahan yahay dadka noocan ah in dakhtarka uu la xiriiro si loo helo in cudurkii loo dabargooyo daawooyinkiisana la siiyo marka sidaan idiin sheegnay xiniinta markay ku dhacayso waa soo qaadan doonaa xubnaha kale jirka markay ku dhacayso waa soo qaadan doonaa marka qeybaha hore ah daritaaniti aan kor kusoo sheegnay qofka biniaadamku soo food saarto waxaa loo baahan yahay in aad ka taxadirtid qaabkii aada u daaweynid daaweynta cudurkaniti waa sahlan tahay wax aad iyo aad u fudud maaha waa haw saddex bilood lix bilood sagaal bilood lacag la-aanna wa
aad qabto wax su-aalaha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly at yahu tcom mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly at yahu dt com barnaamijyadeena maanta waa naga intaas
moo nool yahoobay oogtahay